sanadkii labadii kun iyo sagaalkii ayay ahayd markii wadanka kenya laga sameeyey tirakoob qaran hase ahaatee waxaa muran dhaliyey in muddo ahna soo jiitamayay isbedel lagu sameeyey tirada dadka ah ee xilligaasi oo iyadu ahayd amaba laga soo jeediyey sideed degmooyin oo hoostaga gobolka waqooyi bari kenya yunis duqow ayaa inoo diyaariyey warbixin gaar ah oo arintaasi ku saabsan
duufaankan bilowday sannadii labada kun iyo sagaalkii oo ah xilligii ugu dambeysay ee dalka laga qabto tirakoob qaran ayaa weli taagan hase ahaatee tiradan ayaa wax laga bedelay markii dibweegis lagu sameeyey tirada dadka ku nool dalka tiradii labada kun iyo sagaalkii ayaa hadda waxay dhiman tahay sagaal boqoloo kunoo qof ayadoo kawntiyada isbeddelka tirada lagu sameeyey ay u badan yihiin kuwa gobolka waqooyi bari tirakoobka ilaayo siddeed degmo oo ka tirsan kawntiyadan ayaa waxba kama jiraan laga soo qaaday tani ayaa imaanaysa iyadoo tirakoobka ay sameeyeen shaqaalaha waaxda qaran ee keydisa macluumaadka dalka isbeddelkan lagu sameeyey tirada dadka gobolka ku nool ayaa waxay saameyn ballaaran ku keeni kartaa qaabka loo qaybinayo khayraadka dalka su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxay dowladda tirakoob cusub ooga qabani weysay deegaanada waxba kama jiraan ay ka soo qaaday tirakoobkoodii beddelkeediina ay dowladda qiimaysay tirada dadka ku noolaani kara deegaanadaasi haashim guuleed waa ku-xigeenka barasaabka ismaamulka isiolo dowladda waxay samaysay markaa ku dhawaaqday in sideed degmooyin oo goboladan gobolkan hadda ka mid ah inay tirakoobkii markaa ay tiraahdo waxba kama jiraan oo ay meesha ka saartay kadib madaxda gobolka ay su imaadeen arrintaas maxkamad geeyeen si ay maaragtay ooga tagaan go-aanka dowladda ee qaadatay marka aniga waxaan u arkay arrin xadgudub ah sababtay ta haddii ay tahay tirakoobka ay wax ka qaldan yihiin lama dhihi karo marka toban degmo keliya ama sideed degmo keliya ayay wax ka qaldanaan karaan macnaheedu dowladdan ayadaa waxaan samaysay tirakoobkana ayadaa nidaamka usoo dejisay furinteedana iyadaa laheyd marka ma dhihi karto qayb ka mida ayaan wax ka qaladnay qeybaha kalena waa saxsan yahay haddii dhib meel ka jiro meelaha kalena qasab dhib waa ka jira marka hadday noqon lahayd marka tirakoobkoo dhan in la laga saaro meesha oo maaragtay ay joojiyaan waxay ahaan lahayd marka inay waddanka o dhan dib loogu noqdo wixii loo tiri marka haddana khaas ahaan dhibaatada dhacday waxay sameeyeen marka qiyaas ayagu marka ay rabeen ama ay jeclaayeen bay ku sameeyeen oo tirakoobkii gobolka waqooyi bari ay maarta kusoo qoobeen dowladaha kawntiyadan ayaa maxkamadda aaday si loo hor istaago in wasaaradda maaliyadda ay isticmaasho tirakoobka dib woogista lagu sameeyey taasoo la aaminsan yahay waa haddii ay wasaaradda maaliyadda isticmaasho in dhaqaalaha soo gala kawntiyada gobolka waqooyi bari uu hoos u dhici doono dowladaha kawntiyada ayaa waxaa loo qoondiyey laba boqol iyo sagaashan iyo sagaal bilyan sanad maaliyadda labada kun iyo toddobiyo tobanka labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyadoo wasaaradda maaliyadda ay jartay ugu yaraan siddeed iyo toban bilyan oo shilinka dalka oo ay dowladda kawntiyada siini jirtay marka tan marka waxaa sii daba dheer saad ogsoon tahay yunis khayraadka la qaybiyo oo kawntiyada loo qaybiyo oo dowladda dhexe ka timaada waxay ka timaadaa dowladda dhexe waxaana badanaa lagu saleeyaa ama lagu lifaaqaa tirakoobka dadka yani cadada dadka ayaa khayraadka lagu lifaaqaa macnaheedu tiradaas hadday badan tahay khayraadka kusoo gaaraya ama lacagaha lasoo daadejiya way badnaanayaan marka gobolka mandera tusaal ahaan countiga sanadka sanadkan hadda aan ku jirno waxay ahayd in la siiyo ama sanadkan soo socda waxay ahayd in la siiyo laba iyo toban bilyan oo lacagta wadankana laakiin marka haddaan fiirino xisaabta dhuweeto ee baarlamaanku uu mariyey wasaaradda maaragtay lacagtana ay soo saartay waxaad moodaa in laga jaray lacag ku dhadhow laba bilyan oo shilin lacagtooda marka hoos u dhacday taasuna ay keentay cadadii dadka oo la dhimay arrimihii tirakoobka marka labada gobol oo kale ama kawntiyada kale oo wasiirada gaarisa ayagana waa sidii oo kale marka waa arrin aada looga xumaadaa arrin aada maaragtay aan oga xunnaha waaye dadkana saameyn weyn ku yeelanaysa ilaayo hadda golaha gabarnada dalka oo ay shaqadiisu tahay inuu difaaco danaha ismaamulka kawntiyada ayaa weli ka hadlin si kastaba ha ahaatee dakhliga soo gala saddexda kawnti ee gobolka waqooyi bari ayaa hoosdhac ku imaani doona kaasoo carqalad ku noqoni doona horumarka gobolka waaxda qaran ee kaydisa macluumaadka dalka ayaa isbeddelkii ay samaysay hoosu dhac boqolkiiba afartan ku keenaya tirada dadka la tiro koobay sannadii labada kun iyo sagaalkii